sabuuraddii boqol soddon iyo shanaad rabbiga ammaana ammaana magaca rabbiga rabbiga addoommadiisow isaga ammaana kuwiinna guriga rabbiga iyo barxadaha guriga ilaaheenna dhex taaganow rabbiga ammaana waayo rabbigu waa wanaagsan yahay magaciisa ammaan ugu gabya waayo wuu wacan yahay waayo rabbigu reer yacquub nafsaddiisuu u doortay hantidiisa gaarka ah ayuu u doortay reer binu israa'iil waayo waan ogahay in rabbigu weyn yahay iyo in sayidkeennu ka wada sarreeyo ilaahyada oo dhan rabbigu wax alla wixii uu jeclaystaba wuu ku sameeyey samada iyo dhulka iyo badaha iyo moolalka oo dhan dhexdooda isagaa ka dhiga in dhulka darafyadiisa uumi ka soo kaco roobkana wuxuu u sameeyaa hilaac oo dabayshana isagaa qasnadihiisa ka soo saara isagaa laayay curadyadii masar kuwii dadka iyo kuwii duunyadaba masarey isagu wuxuu dhexdaada u soo diray calaamooyin iyo yaabab oo wax buu ku soo kordaayay fircoon iyo addoommadiisii oo dhanba wuxuuna laayay quruumo badan oo wuxuu dilay boqorro xoog badan kuwaas oo ahaa siixoon oo ahaa boqorkii reer amoor iyo coog oo ahaa boqorkii baashaan iyo boqortooyooyinkii reer kancaan oo dhan oo dalkoodiina dhaxal ahaan buu u bixiyey oo wuxuu dhaxal u siiyey dadkiisa reer binu israa'iil rabbiyow magacaagu weligiisba wuu waaraa rabbiyow xusuustaadu waxay gaadhaa qarni kasta waayo rabbigu dadkiisuu u garsoori doonaa oo addoommadiisana wuu u naxariisan doonaa sanamyada qurumuhu waa lacag iyo dahab oo waa wax ay dad gacmaha ku sameeyeen afaf way leeyihiin laakiinse ma hadlaan indhona way leeyihiin laakiinse waxba ma arkaan dhegona way leeyihiin laakiinse waxba ma maqlaan oo afkoodana neefu kuma jirto kuwa iyaga sameeyaana sidooda oo kale ayay noqon doonaan iyo xataa mid kasta oo iyaga isku halleeyaaba reer binu israa'iilow rabbiga ammaana reer haaruunow rabbiga ammaana reer laawiyow rabbiga ammaana kuwiinna rabbiga ka cabsadow rabbiga ammaana rabbiga yeruusalaam deggan ha laga ammaano siyoon rabbiga ammaana